heshiis ayaa laga gaaray xiise dhowaan ka dhacday magaalada boosaaso kadib markii halkaasi ay galeen ciidamo beeleed iska horimaad laga cabsi qabay inuu dhex maro ciidanka ciidankaasi iyo kuwa maamulka puntland ayaa haatan la baajiyey sida ay sheegayaan warar aynu ka helayno dadka deegaanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa heshiiskan ka wareystay beeldaajo ismaaciil beeldaajo yaasiin oo ku sugan magaalada carma oo ay hadda joogaan ciidanka boosaaso laga soo saaray
aada waa umahadsan tahay sandheere iyo voice of america waa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahay baa mahad iskale noo suurtageliyey shaqaaqada yareed ee boosaaso ka dhacday arbacadii aan soo dhaafnay inti nabadgelye ay ku dhamaato ilahay baa mahadda iskale kadibna waxaan u mahad celinaynaa dowladda puntland oo madaxweyne uga horeeyo iyo waxa weye ciidankii galay oo iyaguna ka tirsanaa ciidanka puntland oo gabooday oo boosaaso galay sida fiicneed oo ay nabadda ay noola qaateen dowladduna maaragtay dulqaadka ay u samaysay aada baa uga mahad celinaynaa waxaan uga mahad celinaynaa cid kasta oo isimada puntland iyo culimadii iyo dhalinyaradii iyo cid kasta oo gacan lagu siisay inay hawshaasi furdaamato oo si nabadgelyaha ku dhamaato baa uga mahad celinaynaa waa gartay bal haddaad faahfaahin yar la siisid haddaad tihiin odayaal dhaqameedka xageed hawsha ka bilowdeen sidee waxay idinku suuro galeen markii aad hawsha labada dhinac gelayseen marka aan kuusoo koobo walaal arbacadii aan soo dhaafnay ciidankaan soo galeen markay controolka boosaaso marayeen ciidankii booliska ay controolku sugnaa bay isku dhaceen kadibna dhimashay dhaawac baa dhacay kadibna magaaladay galeen xaafado kamid magaalada degeen marka dee annaga kadib waxa weeye odayaasha dhaqanku doorkooda waxa weye markay wax dhacaan ina waxaa kaga aadan oo ah sulx iyo ahlulxalli walcaqdi odayeen baa maaragtay bilownay marka ugu horeysay waxaa xiriir la sameyn dhinaca dawladda kadibna waxaanu xiriir la sameynay ciidamadii soo galay oo magaalada soo galay baan xiriir la samaynay odayaashii baan xiriir la samaynay kadibna waxaanu isu xilqaanay in hawshaas si nabadgelyo ah lagu xaliyo ee dawladdu way naga aqbashay dhinacii kaleetana magaalada soo galana inay si nabadgelyo ah ay magaalada ku joogaan way aqbaleen intaa kadib baa markaa waxaanu samaynay dadku kala dabqaad sidii maaragtay hawshaasi nabadgelyo ugu dhammaan lahayd ciidanka soo galana magaalada uga bixi lahaayeen wixii ka cabanayaana si hoose oo maaragtay loo xaliyo arrintaas anagu doorkooda intaas waa ah waa gartay wax dhinacyadu ay shuruuda ku xidheen hoosu dhigidda xiisaddan miyay jirtaa oo aada u baahantii inaad kasii shaqaysiin
wax kasta horta waxaan ugu muhiimsanaa annaga nabadgelyada magaalada boosaaso oo horeo nabadgelyo ahayd haddana ah magaalo xisinoon oo ay soomaaliya oo dhan ku nooshahay wax shuruuda haba u yaraatee saase u jiray ma jirin cabashaa jirtay ka cabanayeen saraakiishu cabashadooduna hadee awlba saraakiil dowladeed bay ahaayeen iyo ciidan dowladeedo dowladdu baa la xalisay oo insha allahu tacaala hoos-hoos baa maaragtay waa la xalinaya insha allah weligood bay ciidamada gadoodaan oo meel kastay ka dhacdaa marka annaga ko waxaanu gaarnay boosaaso inay nabadgelyo noqoto ciidankii in la kala qaado oo ciidankii soo gala ay magaalada ka baxaan si nabadgelyo ah wixii cabanayeenna waxa weeye waxna waa la xaliyay waxna waa waa loo ballansan yahay dhinaca dowladda iyo ciddii khusayso kulli baan kala xiriiri doonaa insha allah waan gartay maalmihii u dambeeyey saad xustay dhacdada kadib ama isku dhaca kadib dadku cabsi bay ku jireen dad baa ka fikirayey inay ka baxaan magaalado ka baqayay in lagu dagaalamo dadka qaar wayba baxeen maxaad u sheegi lahay dadkaa baxay iyo guud ahaan dadka magaalada degan welwalka ay qabaan maxaad ka odhan lahayd horta aan ku saxo tandheere wax baxay oo anagu ognahay ama barakacay ama guuray ma jiraan social mediada aan ka arkayna magaalada lagaaa laga a laga baxay waa la qaxay iyo waxba dhibaataysan iyo anagu anagaa joogno magaalada afar iyo intii ay hawshaasu dhacday kadib habeen iyo maalinna waa shaqaynaynay oo magaalada waa isu socohaynay wax dhibaato ah iyo wax shaqara iyo wax maaragtay dhibbuuqa ma jirin wax cabsi qabana ma jirin ganacsigu waa socday waxbarashada way socotay isu socodku waa socday dhibaato aan anagu dareenin ma jirto magaaladana waa nabadgelyo wax dhibaatana ma jiraan in yar markii soo galayn ciidanka waxoogaaya yarkaaga isku dhacaayo xabadaha la dareema mooye intii ka dambaysay jawigu waa deganaa hadda aan kula hadlayna waxa weeye boqol kiiba boqol weeye hawshu haddana maaragtay anigu waxaan kala hadlaya carmo oo ciidankii ay shalay yimaadeen aan joognaa waxa weeye dejintooda iyo qaabkii ay waxa weeye hawshaan loo dhamaystiri lahaa baan u joognaa inta ka harsanna ilaahay waxaan weydiisanaya inaan ugu asturo oo aan maaragtay ilaahay nagu fashilin oo aan dhamaystirano waa ilaah weydiisanaynaa soomaalidii noo ducaynaysay iyo ciddii muslim ahayd oo hawshaas ay dhigaysana ducadeeda ilahay waa noo aqbalay way ku mahadsan yihiin oo cid kasta tala nafsiisay aada iyo aad baa maaragtay hawshaas guul looga gaaray say dowlad ahaatay iyo hadday ciidanka soo gaar noqoto iyo odayaashii ka shaqeynaya kulliga aada iyo aad bay ugu mahadsanayeen waana u ducaynay oo ilaahay subxaana watacaala hawshaas guul ku dhameeyey nabadgelyo ah waa maaragtay ilaahay dhinaciisa ka suurtagelin aad buu u mahadsan yahay beeldaaji ismaaciil beeldaaji yaasiin oo u waramayey maxamed cabdi sandheere